xarumaha maamul goboleedyada ay dacwada uga gaareen guddiga xalinta khilaafaadku halkaana waxaan u ballansannahay maalinka sabtida haddii ilaah yidhaahdee soo socota in aanu dacwadaha ugu culculus oo dhacay ilaa iyo hadda in guddiga xubnihii gobollada jiray ayaa meel walba waxaa yimid qofkii hogaanka u ahaa hadda waad arkayseen cadaado tiimkeedii oo imaanhayey waxay u imaanayaanna waxa weeye inaannu si wada jir ah go-aan uga gaarno dacwadaha aanu isleenahay waa kuwa ugu culculus maalinka sabtida ah waxaan rajaynayaa guddiga iyaga xalinta khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka heer qaran oo fiit la yidhaahdo inaannu soo wada saarno warbixin aanu kaga hadlayno wixii dhacay say u dhaceen iyo wax laga yeelahay arrintaas ma rabo inaan inaan runtii ka hor dhaco laakiin kursigii xadgudub cad uu ka jiro oo ku soo baxay guddigu awood buuxduu u leeyahay in uu isagoo dabcan la tashanhayo guddiyada kale ee doorashada maamula kuwa heer deegaan iyo kuwa heer federaal in uu go'aan ka gaaro